barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
waa duhur khamiis ah bisha oktoobar waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah magaalada boosaaso oo lagu qabtay kulan ku saabsan sidii loogu helin lahaa afka soomaaliga hooyadu marka anigu aan dalka wax ku barto iyo wiilka walaalkay markuu dibadda wax ku barto waxay xiisaynaysaa kaa dibadda wax ku bartay waayo markuu dhaho ay kanad soomaali speak soomaali markuu dhaho waxay leedahay kanaa kaa aqoon badiyay adigu soomaali baa ku hadlaysaa bax soco hore u soco sidoo kale qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid a shaqola'aanta iyo caqabadaha ay ku hayso dhallinyarada aan guursan bulshada oo guurkii adkaysay guurkii waa qaalibu noqday xaflad baa la samaynayaa laba saddex xafladood baa la sameeyaa lacaga badan ku baxaan hanti badan oo alaaba la soo iibiyaa kheyraa wax loo kala qaadaa inantaa loo labisayo lacag baa ku baxdaa inankaa soo labista aduu dee dhaqankan weynu garanno aad nugu dharagsannahay oo taasina caqabad labaad bay ku ahayd dhinaca heesahana waxaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida milatariga maraykanka ayaa maanta sheegay in ay weerareen saddex xarumood oo ay yaaleen qalabka raadaarka oo ku yaala gudaha dalka yeman iyaga oo ka jawaab celinaya weerarkii gantaallada ee dhowaan laga soo riday gudaha dalka ama laga soo riday dhulka ay xuutiyiintu maamulaan ee ku yaala dalka yeman gantaaladaas oo ku jihaysnaa markab dagaal oo maraykanku leeyahay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa lagu sheegay in markabka dagaal oo maraykanku leeyahay oo taagan badda cas inuu gantaaladaas la beegsaday goobahaas ay yaaleen raadaaradu
qaramada midoobey ayaa la filayaa in ay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka boortaaqiiska ah u doorato xogeeye guud khamiistanna maanta ah madaxweynaha golaha guud ee qaramada midoobey peter thomson ayaa hadal qoraala ku sheegay inuu filayo in boqol saddex iyo sagaashanka xubnood ee golaha ay si weyn isugu raaci doonaan magacaabista guteres kadib markii golaha ammaanka ay toddobaadkii hore ay ku taliyeen in ra-iisul wasaarihii hore ee dalka boortaqiiska uu noqdo xogeye xogeyihii haddii guteres la xaqiijiyo waxa uu bedeli doonaa xogayaha guud ee hadda xilka haya bankimuun oo u dhashay dalka kuuriyada koofureed dhammaadka sanadkan labakunlixyotobanka bankimuun ayaa xilkaasi hayay tan iyo markii la magacaabay sanadkii laba kun iyo lixda
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan magaalada boosaaso ayaa waxaa lagu qabtay kulan ku saabsan sidii loogu helin lahaa afka hooyo loona horumarin lahaa aqoonta ardayda jaamacadaha magaalada ee boosaaso kulankaas ayaa waxaa sidoo kale ardayda lagu dhiirigeliyey in ay badiyaan adeegsiga afka soomaaliga si ay uga noqdaan dib u soo noolaanshihiisa ama qayb uga noqdaan dib u soo noolaanshaha afka soomaaliga wariyaha v o a ee barnaamijka dhallinyarada yuusuf maxamuud yuusuf ayaa kulanka kadib la hadlay qoraa maxamed daahir afrax oo kulankaas ka qayb galay iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda waxaa lagu soo celin karaa in dadaal wada jira la sameeyo dadaalkaas oo ka bilowda in dadku markaa marba markay ka da-yar yihiin oo ay wax baranayaan wixii ay bartaan ayaa maskaxdooda ku hara caruurta markaay waxbarashada bilaabayaan dugsiyada hoose ilaa dugsiga dhexe maanta ugu yaraan in af soomaaliya wax lagu baro sidee walba ay ahaan jirtay ta labaad waxaa weeye in ay helaan wax ay ku daydaan cid ay maaragtay mxua meel ay ka tilmaan qaataan oo af soomaaliga saxa ah marka af soomaaliga meelaha laga baran jiray sababaha hadda aanu u dareemayno af soomaaligii inuu taya beeray oo da-da soo korayso hadda facan hadda jooga af soomaaliga ay isticmaalaan sida ay u isticmaalaan ay tahay si uu ka muuqdo tayirbeel badan iyo burburkii uu ka muuqdo waxaa ka mid ah facii ka horreeyey oo berigii intii burburka ka hor waxa weeye dadkii soo barbaarayay waxaa caawin jiray waxyaala caawin jiray oo afka ku caawin jiray ayaa ka maqan yani intii maarata muddadii burburka iyo wixii ka dambeeyey dadkii dhashay iyo dadkii soo soo barbaaray waxaa ugu horeeya horta waxbarashada oo dadka waxaa wax lagu bari jiray af soomaali dugsiyada looga soo bilaabi jiray marka dugsiyada xataa ka hor waalidkii xataa waqtigaas yani joogay way ka dadaal badnaayeen dadka waalidka hadda jooga waanay ka kaga fiicnaayeen afka marka guriga laga soo bilaabo ilaa kusoo xuji yani dugsiga ilaa ku xuji waxay wax ka baran jireen warbaahinta oo af soomaali sax ah oo fiican maarata yani adeegsan jirtay qaar ka mid ah dhallinyarada ka qaybgalaya kulankaasi loogu hiilinayey afka hooyo ayaan weydiiyey waxyaabihii ay ka faa'iideen inta ay socotay munaasabadaasi magacayga waa sundus ciid maxamed ahana ardayda dhigata jaamacadda muqdisho maanta waxaa laga hadlayay dhibaatada af soomaaliga dhallinyarada maxaa ka faanta wax badan baa ka fahmay oo inagana haysta anaguna aan wax ka qornay wax badan aan fiiriyey falanqeeyey aan dabcan waxaan isdhihi karaa kan qoraya iyo kan uu noo sheega qoraa maxamed daahir aflax inay iswaafaqsan yihiin macnaha isku jawaab isku noqon su-aali jawaabteeda inay hoos isugu kay noqonayaan sida dhibaatada ka imaan karta dadki waxaa arkaysaa qurbahaasa waxay nooga imaanaya wiil aan dhalnay hooyadu marka anigu aan dalka wax ku barto iyo wiilka walaalkay markuu dibadda wax ku barto waxay xiiseynaysaa kaa dibadda wax ku bartay waayo markuu dhaho ay kanad soomaali sbiik soomaali markuu dhaho waxay leedahay kanaa kaa aqoon badiya adigu soomaali baa ku hadlaysaa bax soco hore u soco taas marka waxaan u sheegayaa dhammaan hooyaday aabbahay dhammaan bahda waalidiinta dhan inay ilmahooda kan wadanka wax ku bartay ay fiiriyaan inuu kaas unbaa u fiican kaas waxba uma taraya u waayo luuqadiisii maba yaqaan luuqad qof leeyahay kugu faanaya uusan lahayn dee waxaanu ka fahnay af soomaaliga waad aragtay oo dee ummad dhan oo luuqad loo sheeganaysa inay af soomaali yihiin oo haddana dee aan afkoodu dee af awal horta horta dhalinyaro badan buu lahaa ma dhammaystirayn ha ahaatee dee goldolooladii annagii baa boqonaha sii goyna waataan hidaayata lahaa af soomaaliga afar qolaa qabqabatay qolana waa gowracdo waxaan qurba joogtii iyo qoladii saxaafaddu waan idinku xamtay taa iyo diyaa lakuu rooyay qoladii kale oo wax barato iyo waxbaan baran adugu afar qolaa qabqabatay dhallinyaradiina waa gowracd dhallinyaradii waad aragto maanta mid walba baraader buu leeyay dahinadeer af baan leenahay horta wixii awal hadda tusaale ahaan tani waa saacad saacad awal bay saacad ahayd oo waxyaalihii waxay ahayn hirge magacahaanta u hirgalo khaladka u hirgalay dee taasu awalba ina ka khaldanto saasay ku hirgashay wixii marka aan hirgelinoo magacyadii cusub oo markaa yimid ama in loo magaca bixiyo ama inaan kuwo af soomaali cusub aan ingiriis cusub lagu soo kordhin oo la af soomaaliyeyn hadda baraader salaan bay noqon nin walba wuxuu ku leeyahay baraader barwan dee dhallinyaradii waad aragtay magaalada foolxumada haysata inaad horta marka taasuna waa guuldar maanta waad aragteen oo dee waddan horta dowlad ma lihin mid walba wuxuu doonu qorayaa mid walba wuxuu doonu dee khalad hirgalay waad aragteen meheradii wax lala fadhiyo waxyaal meel walba maantana barnaamij baa halkan lagu qabtay barnaamij halkan lagu qabtay anigu af soomaaliga jiiftaha ku saabsan baan soo jeediyey dee barnaamij horta barnaamij muhiim ah waxyaala badanna waa ka fahanay waxyaalahaanu ka fahanay waxaa ka mid ah in afka soomaaligu uu joogo meeshii u liidatay maanta dhallinyaro badan oo sheeganaya inay soomaali yihiin oo waxay ku sheekaynayaan iyo waxay ku hadlayaan midna la aqoon baa soo baxay horta guuldarre weeye anugu hadda ka hor waagi hore carabi baan wax ku barta anoo qolaa tiri maalintii dambe warniyow carabi baa wax ku barataa ingiriiska miyaadan aqoon dee ingiriiska anoo halkaa taa ka xanaaqayow awalba intaa ununka ayla goonayd waxaan ay ku sheekaynayaan gabay baan maankaa tiriyo waxaan idhi ingiriis intaan baran lahaa maan afkaba tuuro ooka intaan dhihi lahaa maalxamad saaro aaryo intaan odhan lahaa maa iska badaayi iqra iyo ancaan baa wacana maan iyaga raacdo dee taa waa dadkii waa la yaabeen waxa layihi waraadhe ingiriiska miyaad collatay ingiriiska cullama ahiya waxaan idhi afka mar haddii lagu hadlayo qola afka ku hadlaso dee haddaad ku hadlayso ingiriis halkaa la istaago tan iyo maanta ingiriis kula hadal beenaan kula hadlo ee afka baraxa iga daayan mayo afkii baad barxasaano wuxuu ku leeyahay maanta hadda xitaa madaxda soomaalida waad aragtay shirkii brussels waxyaalaha looga hadlay waxaa ka mid ah in sidii loo horumarin lahaa community developmentiga iyo healthiga iyo maxay habarti reemiga ariga raacanaysa waxaa ka garanaysaa taas foolxumo kaloo afka haysata weeye yuusuf maxamuud v o e boosaaso
ismaaciila waxaa la yidhi afka soomaaliga aad ha loo adkeeyo sababtoo ah n haddii dadka qaar ay dibadaha soo aadeen amaba dad kale oo soomaali ahayn ay u suurto gashay inay ay la macaamilaan oo hadaladoodii ay yara baraxmeen Mm.
waxaa laleeyahay hooyooyinkii de caradii looga yimid Mm.
af ay garanayaan ha lagu hadlo waxaad uga jeedaa tusaale ahaan marka la leeyahay een, eh, hay-addani project ayay waday dabeedna assessment baan halkan u nimi dabeedna proposal baad soo qoran doontaan intaasood sheegtay dabadeedna waa la approve garayn doonaa dabeedna markaasa stages buu mari doonaa dabeedna is- phase one-ka iyo phase two-ga mid ka mid a lasoo hordeyn doonaa markaasaa final decisionka la gaari markaasaa final doono decisionka la gaari doona markaasaa een, ma garanaysaa implementationkii loo gudageli doonaa hadhowna monitoring baa iman doona marka bal adiga dib isugu laabay maxaad ku hadashay de in e qolo laba qolob way jiraan een qolo qolada u janjeedha afafkan tusaale ahaan ingiriis oo kale laba luqoodba saameyn badan nagu leh iyo carabida iyo carabida hay carabidana waxaa jira een waxaa laga yaabaa nin sheekha oo dadkii wacdiyaya waxaa laga yaaba dadkan masaajidka fadhiya qaar badan oo ka midi inay carabida aada u garanayaan qaarnin usu uma bilownayn laakiin waxaa laga yaaba dad badan oo dibadda ah oo hadhow warbaahintu gaadhsiin doonto inaanay kelmadahan garanayn marka waxaa laga yaaba qofkii isagoo doonaya sheekhii nuxurkiisa inuu la baxo inuu ku mashquulo maskaxdiisu ay aada ugu mashquusho fasiraada kelmadda carabida inuu fahmo sheekhu muxuu ula jeeda tusaalahaan su-aal baa lasoo weydiiyo culimo badan baan arka oo su-aalaa la weydiiyo su-aashii markii lasoo weydiiyo ayaa sheekhii su-aashii marku ka jawaabayo kelmado badan oo carabiya qofkii ugu jawaabaya marka macnaha.
qofka uu sii wareera qofkii markaa wax- waqti waxay ku qaadanaysa masaladii uu doonayay in in dee laga jahil saaro in sheekhiina waxaa la leeyahay waqtigiisii wuu kooban yahay Sheekhana- su-aashaada soo koob sheekhuna ha inaanu inaanu baa laga yaabaa dareensanayn isagu inuu dee su masaladii uu uga soo gu- minguuriyey een, kitaabkoo kale ama axaadiistoo kale inuu u sheegay dadkii calashaan hadda waxaa laysku raaca ismaaciil oo qolaba af bay leedahay soomaalida waxaa laga hayaa af muslin iyo af gaala mid ila kaale marka marka qolaba af bay leedahay iyo ta kale marka mar haddii lawada hadlay marka waa in af soomaaliga xoog la Af saara ama Soomaali.
lagu heshiya in af kale lagu hadlo absolute ta kalena muhiimadda la saaraa inuu qof walba garto cidduu la hadlay absolute tusaaleaan qofka doonaya inuu ardaydan horta joogta la hadlayona inuu ardaydaas ku koobnaado qofka doonaya inuu bulshada oo dhan la hadlano inuu ogaado bulshada in in afkiisa aan fahmayn iyo in fahmaysaaba aad iyo aad Ay ku taas jirto.
taas waa laysla garta marka waxay u baahan tahay in adiga iyo aniga ay naga soo bilaabato maadaama dad badan ay dhegaysanayaan weli waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhinacaas iyo boorame haddaan u kacnana dhalinyaro badan ayaa guurka waxa ay uga daahdaa shaqola-aan haysata darteed taasoo muhiim u ah aasaaska qoysaska cusub marka la la yegleelayo aqoon-yahan axmed cabdi ismaaciil oo magaalada boorama ugu waramay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayaa waxa uu ka hadlayaa daraasad ay sameeyeen inay ku ogaadeen in shaqola'aanta haysata dhalinyarada inay sabab u tahay guurla-aanta iyo furiinka badan axmed waxa weeye dhallinyarta waynu ognahay oo wiilal iyo gabdhaba inta badan markay waxbarashada dhammaystaan siday shaqo ku helaana way adag tahay waqtigaasina oo waqtiga ay iyaga laftoodu iscalmanayaan ay isguursanayaan ee dee qofkii du- guur u diyaargaroobayo dhallinyarta maadaama aanay shaqo haynin oo aanay camal haynin sideed guurka ugu dhiirigelin kartaa horta waa runoo een, dhinac way adag tahay qof aan shaqo haynin inuu guursado way mas-uuliyaddii koowaad ee nafaqar ahayd ee ninkii laga doonayey ayaa horta meesha ka baxsan laakiin ku talagalkayga wuxuu ahaa goorda ilaahay qofkan uu wax siin doono ma ogid beri buu siin karaa sanad damuu siin karaa bish damuu siin karaa Een, sidii awalba jaamacaddu ay usoo beraysay aqoon dee qaado oo magaranaysaay shaqo ku raadsoo dee ma maskaxdaada ku haysa ahayd ayaa horta aqoon ahaan u siinayna qofkan marka inuu maskaxdiisa ku haysto marka maalinta timaado inuu yahay asaaqsiga dee wax maskaxdiisa ku jiro oo aqoontiisa ku jiro kartiisa ku jira inuu markaa lasoo bixi karo oo markaa gurigiisa uu ku ene ku maamulan karo laakiin waanu dareemayna wax ka wanaagsanaan lahaa haddaan heli lahayn dhalinyar diyaar ah oo odhanaysa dee shaqadii waan haystaa dhaqaale waan haystaa waxaa laga yaabaa inaan bishan guursado ama todobada inaan guursado waxaa laga yaabaa inaan sidaas si ka duwan inaan usii tababari lahayn laakiin saad sheegayso waan arkaynay dhalinyartan inay maasha allah jaacad kasoo qalinjabiyeen guurkuna mustaqbalka uu sugayo aqoontoodii ay soo barteen ugu dara waxay sida guri loo yeesho guri loo maamulo guri wanaagsan markaa usoo baxoon bay ahayd ujeedadu mid iyada ma ka fikirteen ee waalidkii intaasoo dhan dhallinyartan soo waday wiil iyo gabadhba ha ahaadaana ee dhaqaale ku bixinayay inay wax bartaan inay culays ku noqon doonto maadaama wiilkii aanu shaqo iyo wax uu haya aani jirin hadduu haddana guur usoo kordhiyo maanay waalidkii culays fuulaya unaanay noqonin horta dabcan haddii dee waalidka ay isaga dhakaas ka saaro oo ilmihiisii jaacadda kasoo saaray haddana beeliyo waa culays dhinaca kale haddii la eegana dee dhaqan waxa leeyihin soomaalida waxaa jira een, dee aabbuhu inankiisa caawin karo ama hooyada inteeda ay ay caawin karto oo yacni wixii loo kari karayo loo sameeyo marka anagu ujeedda waxay ahayd ciddii waxu qabanaysaba ha u qabatay dadkan wuxuun bara wixii ha bartaan ha qaataan laakiin dee waa saad sheegaysa hadday qola intay barnaamijkan bartaan markaaba caadfo ay ku kacdo ay daguur raadsadaan oo ay waalidka culays saaraan waa suurtagal laakiin dhinaca kale waxaan keenay maadaama dadka dad jacayl kasoo baxay yihiin noloshu markaa u qaabaysan tahay jadwal ay u leedahay maalinta markaa u gaadhoon kuleeto uu ku xisaabtamayo un waxa weeye wixiisa hala soo baxo aqoonsi markaa ha isticmaali karo saas ah cilmi baarista iminka halkaa idinka soo baxday tababarka aad qabateen ee idinka laftiina aad ka faa'iidaysteen bulshadana ma garanaysa aad u soo bandhigi doontaan maxaa ka mid a
Ee, ka waxaa ka mid ah horta waalidku inaanu ka warhaynin ilmihiisu xilligu guurka u baahan yahay iyo siduu markaa ayna u taageeri lahaa dhalinta waxay soo jeediyeen waxyaalaoo koobkooban oo waxa weya guryahooda ku ay ku caawin lahayn tusaale ahaan gabadha waxay ka hadashay in hooyinka qaarkood ay aabayaashood ku kalifaan in sanadkiiba hal mar ay gogasha reerka la guriga dee la bedelo oo fadhiga la bedelo oo a- alaab la soo iibiyo cayn karo lagana yaabo ha- hooyadaasi in inanteedii ay joogto oo shan laatan jir ku dhow inankeedii oo soddon jir dee dhaafay aan guur haysanin oo dee waxa weeye wuxuu maanta gabarh kusoo xereeyo aanan haysanin marka waxaa meesha kasoo baxday miyaanay wanaagsanin hooyadaas oo kale hadday ilmaha wax badan ay ka ogtahay inay alaabtan ay kolba odayga intay bedelaysa tuurayso inay sanadkan wixii ay ka qaado odayga lama ka bixin karaya saantii uu siinayahay inuu inteeda ay ugu dhistaado waxaan intaasaan alaab ku haya sanadkan aabaan kaaga qaaday ama ilkeeda ku taado alaabtaasaan ku haya kaale ku guurso marka qodobka noo soo baxay waxay ahayd waalidku inta badan maskaxda kuma hayo inuu ilmihiisa guurka taageeri karo isagoo waxa weeyaan isticmaalaya habab yaryaro markaa dee ama dhaqaale qiimihii lagu siinayo ama lagu gargelayo keliya waxaa laga hadlaa jaamacad gee jaamacad markuu soo dhamaya shaqo la raadi dabeetana waxaan arrimahan guurku inta badan waalidku mujiya qodobkaasa noo soo baxay qodobka labaad noo soo baxay waxay ahayd dhalinyartu inay horta aqoon buu lahayn guurka waxa loo yahay mawadiicda marka laga hadlayo waxyaala badan waxay ku noqon waxay ku noqonayeen yani shay la yaaba waa ma inuu islaamkii diinteeni ku jiro ama dhaqankeeni ku jiro ama sheegaas inuu xalaal yahay ama inuu xaaraan yahay warba kama hayaanba waa laga yaaba markaa markay dee dhex tagaan unbay markaas arrintu ay si kale wagaan lahayd waxaa kaloo noo soo baxay oo yani baarista markaan soo baarnay kamid ahayd in guurar fara badan oo imka dhaca haddana ay markaa degdeg iska burburaan waxayna markaa burburinaya ay kow ka ahayd aqoon darrida oo labada qof xataa waxaan khilaafii soo dhex yimiday cidda khilaaf ka xalinaysa ama meeshii loo geynaya ama khilaafku cidda mas-uuliyadda leh aan la kala qaadanayn laakiin la murmayo la isjiidinayo dabeetana ninku iska boodayo de waan kufraya caynkan sidoo kalena waxa weeyaan mukhaadaraadkan dee inta badan ama jaad ha noqdo ama waxyaalo badan imka nagu soo biir ha noqdo dhalinyartu aan iska kantarooli karin inay qayb ka tahay waxa weyan furinka faraha badan markaa saddexda qodob way noo soo bixin kow waalidku aan war badan ka haynin ilmihiisa xilli guurka u baahan yahay iyo wuxuu ku taageeri karayo mar qaarku iska fudud ee laba dhalinyartu aan aqoon badan lahayn oo imka un dib ugu baraarugay in guurku yahay wax u baahan aqoon iyo karti iyo fahan oo in lasii ogaado ah dhalinyartu inta badan markaad tababarka siinayseen ee doodaha aad gelayseen caqabadaha ay sheegayeen in ka hortaagan yahay inay guursadaan maxaa ka mid ah horta waa ko waa timeka sheegtay markii dhaweydo shaqalaantu waa qodob kamid ahayd oo waxa weyan dhalta aad waxooga cabin shaqalaan qofka dee hadhow toliya gurigiisa ku nafaqeeyo inaanu helin baa suurtagala Eh, talabaad inta badan ka cabanayna waxay ahayd waxa weeyaan bulshada oo guurkii adkaysay oo inka gu- dee guurkii waa qaalibu noqday xaflad baa la sameynayaa laba saddex xafladood baa la sameeyaa lacaga badan ku baxaan hanti badan oo alaaba lasoo iibiyaa reeraha wax loo kala qaadaa inantaa loo labisaayo lacag baan ku baxdaa inankaa soo labista aduu dee dhaqankan weynu garanayno aad nugu dheregsannahay oo taasina caqabad labaad bay ku ahayd Een, caqabada saddexaadna waxay ahayd een, waxa weeyaan dhalinyartu inta badan markay shaqalaantu ay dee timaado ama qofku markuu shaqaha laftigiisaba yacni ku yarhamiye bal waxoogaa yaro ururi oo wixii baan kuwa filnaynba markaa waqtigiina markaa ku qaato markaa guurkii ninkii- inuu inankii markaa dib uu uga dhaco ta afraadna waxay ahayd in dadka qurbo joogta ah ee inta badan waxoogaa yar soo urursaday ay caqabad ku hayaan oo dee inan inankii dee baryahaba iska daba socday oo ama uu la hadlaya ama reerkuu iska waayeen oo dee uu rabay bal inanta heblaayo ama inanka heblaayo nin lacag haysta markaa meesha imanayo dabeetana dee waxa weeye kulmo wixii diyaara unba inta badan la raacaa
waryaha v o a magaalada bowrama haashim sheekh cumar good ayuu ahaa oo la hadlayay aqoon-yahan axmed cabdi ismaaciil oo magaalada bowrama uga sheekaynayay caqabadaha dhallinyarada ka haysata inay guursadaan taas oo ay ugu wacan tahay shaqala-aanta halkaad nagala socotaan weli waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ee barnaamijku idinku talagalay
gacalka maanta waa garatiine
dadka maanta waa gadatiin gacalka maanta waa gadatiin goola gabooba goosha waayima iila soo gabyaaye goola gabooba goosha waayima iila soo gabyaaye
haatanna dhinacii din heesaa sidaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya
aan ku bilowno wararka ciyaaraha ee la xiriira qaaradda afrika tababarihii xulka qaranka algeria milovan rayavej ayaa iscasilay kadib laba kulan oo keliya markii uu leylinaya xulka qaranka dalkaasi ku yaala waqooyiga afrika ee lagu naaneyso dawaacadda saxaraha go-aanka macallinkan u dhashay dalka serbiya ayaa ka dambeeyey kadib markii uu xulka algeria barbardhac gool iyo gool ah la galay axaddii xulka cameruun ciyaar ka tirsaneyd isreebreebka koobka adduunka rayavej ayaa bedelay macallinkii hore ee xulka algeria christian gorkaf oo shaqada ka tegay bishii abril ee sanadkan kulanka xiga ee algeria ee ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka waxa uu dhici doonaa labaiyo tobanka bisha novembar waxaana ay la ciyaari doonaan xulka kubadda cagta ee nigeria dhanka kalena weeraryahankii hore ee xulka ivorcos iyo kooxda chelsea didia drogba ayaa ka mid ah dhowr ciyaaryahan oo ay kooxda kubadda cagta napoli ee dalka talyaaniga isha la raacayso bisha januari ee soo aadan marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda napoli ayaa aada ugu baahan gooldhaliye khibrad leh kadib markii uu dhaawac culus soo gaaray weeraryahankooda arkaduus milik oo garoomada ka maqnaan doona muddo lix bilood ah darogba hadda waxa uu u ciyaaraa kooxda montreal impact ee dalka canada dhanka kalena laacibka qadka dhexe ee kooxda reaal madrid iyo xulka dalka jarmalka tony cruis ayaa saxiixay qandaraas cusub oo uu kula sii joogi doono kooxda real taasoo meesha ka saari doonta damaca kooxda manchester united oo rabtay inay la soo wareegto sanadka soo aadan cruis oo ka mid ah xidigihii xulka jarmalka u qaaday koobkii adduunka ee sannaddii labada kun afar iyo tobankii ayaa ku biiray kooxda reaal madrid isla sanadkaasi markaas uu kasoo tagay kooxda bayan munchen ee dalka jarmalka dhegaystayaal xubintii isboortiga intaa ha inoo joogto
barnaamijka ah dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o ayaad dhegaystayaal weli la socotaan dhinaca heesaha dabacsan mar kale haddaan dib u milicsano codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaa derbi iyo heesta beeni raad male
ratigaan haynahay aqalku ridaayo darka lama dul saare dumarkuna ramaaskiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qalbigaygu tuu rabay raalliya ma noqoto runka gaari waaya anna waan israacshayo riyadiya hurdadanba ayaan reer ku oode xalay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraaye anigiyo raxmo quraa ayaa rubis la joogane beenirad male leela law run mooda raaxada adduunyada ani wayga raagte rasiiqii la ii qoray geed buu ku raarmo rees gaari waaye
codkaasina wuxuu gebageba u yahay idaacadayadii duhurnimo caasha cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayn afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh haddii rabbi idmo
rasama la haystiyo ma laysku riixaa wax dhambaan rafaadoon ruucla orod ku daaloon raacdeeyey gabadhee dantaa ii run sheegtee ragannimo ma waayne beenirad male deelalaw run mooda